cabdirasaaq yuusuf hagar oo ka mid ah macalimiinta magaalada Beledweyne ayaa baraha bulshada ka bilaabay inuu ardada ku baro si online ah quraanka kariimka iyo kitaabada cilmiga dadka uu baro quraanka kariimka ayaa waxa ay ku kala sugan yihiin dalka iyo dibaddiisa kuwaasi oo qaab online ah wax ku barto cabdirasaaq yuusuf hagar ayaa ka waramaya ujeedka loo soo kordhiyey goobtan waxbarasho ee online-ka wallaahi fawaaid badan bay leedahay hadda markaa aragto midiyaha in dadkii dhammaa ay wada aadeen halkaas qof walbaaba ay dhallinyaradii halkaas ay ku ay wada aadeen waxyaaba badan lagu soo bandhigo runtii waxaan is dhahnay fursadda keliyahee culummada mar walbaaba ay markay tahay macallimiinta yihiin dacwadii rusushii ay dhexleen ay diintii faafinayeen meel walba u suurta gashay inay ka faafiyeen ay ka faafinayeen waxaan is dhahnay fursadda ku jirta halkan baraha bulshada ugu muhiimsan dadka in looga faa'iideeyo waa in diinta islaamka iyo qur-aanka lagu baro maadaama rabta halka wax laga dhegeysta halka iyo dhallinyarada wada joogaan ay tahay waxaan dhanaa halkaas ama diinta loo geeya wacyigelin laga sameeya muxaadaraad laga qabtaa cashirada ay u baahan yihiin oo diiniga laga siiya su-aalaha diiniga ay u baahan yihin looga jawaabaa halkaas anagu daba tagna wallaahi runtii waxaan dhihi karaa horta baraha bulshada qof lasoo isticmaalo waaye laakiin waxaan dhihi waxaan u soo jeedi lahay adunkoo baraha bulshada waxyaabaha kale oo wanaag aan isticmaali karo oo haddaan waqti aana dembi ahayn dembisiisaba waa xaaraanba ah haddana waxaad awoodaan inaad wax barataan oo halkaas qur-aan ka xifidaan oo kitaabadii ka barataan oo masaajidii wixii lagu baranaya halkiina ayaa laidin keeni karaa uga faa'iidaysan kartaan marka cudurdaan uma helaysaan sheekh ma helayno ama macallin wax loo dhiga ma helayno cudurdaan u heli maysaan maadaama ay halkiina aad wax ku baran kartaan marka runtii waxaan ugu soo jeedin lahaa inay ka faa'idaysaan barnaamijkaas ayna waqti badan ay geliyaan qur-aan kariimka ardada waxaa la baraa qaybahay kala duwan yihiin qofka socodsan ay ku xiran tahay hadduu qofku u baahan yahay in la kicis baro waan kicis barnaa alkitaab walqira ayaan siinaa hadduu alkitaab walqira uu yaqaano taxfiidka ayaan siinaa qur-aanka boqolta bartaan xifdiinaa hadduu xifdigii uu yaqaano waxaan samaynaa qaybta tajwiidka ayaan u gudbinaa oo tasxiixa ama cardiga oo kaleeto ayaan u gudbinaa waxa la socdo kitaabadii tajwiidka oo la aqrinaayo sidoo kale dadka waxaan baranaa culumta sharciga culumta sharciyada islaamka kutubta tarbawiga ah axaadiista fiqiga kutubta oo yani culumta islaamka oo inteeda badan waa insha allah halka lagu aqriyaa waxaa jooga mashaayikh iyo culimo waaweyn ayaa qaybtan macalimiinka ah waxyaa badan kala duwan yihiin waqtiga ku kala bedelan yihiin oo ardayga online kusoo galaa waqti kooban buu qaataa inta badan cashirka wax laga yaabaa shanta maalmoodna waa ardada way yimaadiin oo online ku ay soo xaadiraan arday waxaa jirta oo kale laba maalin qabsado sabtiga xadda kale wadamada qaar oo maalmaha fursadda iska leh laakiin dugsiga qur-aankaas shanta maalmood ayaa la jooga ilaa weliba lixda maalmood ayaa la jooga waa kaga bedelan yahay sidoo kale wuxuu kaga bedelan yahay dugsiga caadiga ardayga oo dugsiga caadiga yimaada waxaa laga yaabaa inuu ku ag fadhiyo muddo oo siddeed saac isku celis ahaan laakiin ardaygan onlineka waxaa laga yaabaa inuu kula joogo afar saac saddex saac laba saac hadba ardaygu xilligu fursad u heli karo goobaha sida online-ka wax lagu baro ardada ku sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada kusoo badanayo taasi oo fursad u noqotay in ardada aan markii hore u helin fursad waxbarasho oo awoodi waayey inay tagaan goobaha waxbarasho ayagoo guryahooda joogo ay waxbartaan